wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi ayaa shir guddoomiyey kulanka isku xirka hay-adaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka ee koonfur galbeed kaasi oo lagu qabtay magaalada baydhabo kulanka waxaa ka qayb galay hay-adaha gargaarka ka shaqeeya wasiiro xildhibaano iyo maamulka degmada baydhabo wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan
magaalada baydhabo waxaa noogu qabsamay kulankii isku xirka hay-adaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka koonfur galbeed soomaaliya kulankaas oo looga hadlayay arrimaha qoseeya dhinaca gargaarka ama samafalka deegaanada koonfur galbeed ka socda oo hay-adaha warbixin ka bixinayeen shaqada socota culeysyada jira iyo tallaabooyinka ugu muhiimsan oo la qaadi karo si howlahaas wax looga qabto shacabka reer koonfur galbeed u helaan adeegay u baahan yihiin waxaa warbixin laga dhageystay hay-adda un-ka isku xirka arrimaha gargaarka ee oja oo warbixin guud iyo meelaha gaabis ka jira soo bandhigtay waxaa kaloo warbixina soo gudbiyey hay-adda u qaabilsan qeybta cuntada eeclusterka waxaa kaloo warbixin aan ka dhageysanay hay-adaha ka shaqeeya isku xirka ama shaqadooda ay tahay inay xaqiijiyaan shaqada hay-adaha wadaan inay isla socoto iyo isku xirka dowladda waxyaalaha aada hoosta looga xariiqay maanta waxaa kamid oo shirkeena ka soo baxay in dhinaca cuntada ama gurmadka cuntada uu aada usii yaraanayo uu gaabis yahay taasoo dadkii shir ka soo qeybgalay ha noqdaan dowladda ama ha noqotay hay-adaha kulligood ay xoogaa walwal ay ka muujiyaan waxyaalaha kaleo aada looga dooda waxaa ka mid ahay dhinaca biyaha iyo biyaha nadiifka ah alxamdulilah sanadkan roob fiican aa da-ay laakiin waxaa warbixin hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka in ugu siiyeen in ay jiraan kaysas badan oo cudurka koleeraha ah oo saameeyey degmooyin badan oo ka mid ah koonfur galbeed soomaaliya kulankan ayaa door ka qaadanaya in hay-adaha iyo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed ay si wadajira uga shaqeeyaan sidii loo caawin lahaa dadka danta yar